ولا عن الخلفاء الراشدين الفرق في أخذ الجزية بين أهل الكتاب وغيرهم markaan raacraacay buu yidhi masaladan maanan ka helin buu yidhi kitaabka ilaahay iyo sunnaha rasuulka iyo khulafaau raashidiin wax farqi ah oo lagu kala kaxaynayo gaalada ama ahlu kitaab ha ahaadeen ama kayrkoodba ha ahaadeen in jizya laga qaadayo waxa lagu kala farqinaya intaa midna kumaya buu sheekhu leeyahy shawkaani baa isaga qudhigiisu kitaabkiisa saylujaraarka masalada kaga hadlay mujalladka afraad صفحda شن بqل koob iyo todobaatan والxاaصل أنa maن اdعىa أنa طاaئفaة min طوائف الكفاar laa يجuز ضرب الجiزية عalayهim bal يخyرuna byn الإسلام والصyف faعalayه الdليل وlaa dليiلa تقوم بالxuجة إlا ma warada في المrtadi bui markuu ka soo hadlay maسلadu inay tahay aanay farqi ka lahayn gaaladu meel kasta bay joogaane jiزyada xaggeeda ayaa wuxuu le ninka sheegta oo yidhaahdaa daa'ifo kufaarta ka mida baan jizye laga qaadayn oo seef mooyaane wax kale laga aqbali maayo inay soo islaamaan ama seefta ku socoto ninka caynkaa yidhaahda daliil baa laga rabaa buuhi wax daliilou keeni karaana ma jira buu yidhi oo xuja ay ku qunto ilaa maa warada fi lmurtad qofkii ridooyo wuxuu ku yihi mooyaane masaa'ilka laga yaabo adilada qaarkeed oo dadku ay si u fahmaan isagoo sheekhu ka hadlaya waxaa ka mid a ibnu taymiya markuu fasiraya xadiidka umirtu an uqaatila annaas xtى yshhaduu an laa ilaaha ila اllah waanii rasuulu اllah xadiidkaa markuu kitaabka gudihiisa ku macaynaya wuxuu yidhi laysa almuraadu أnii umirtu an uqaatila kula أxadi ilaa hadihi اlgaaya maa macneedu in lay faray macnaha rasuulku ma jeedo in lay faray ilaa gaayada aan ka gaadho qof kasta oo adduunka jooga ka ashaato inaan dagaalka wado maa hadafku caynka faina hada khilaafu الnas واlإجmac fainahu lam yafcal hada qatu arrintaas naskana waa khilaafsan tahay ijmaacana waa khilaafsan tahay rasuulkuna ma samayn bal kaanat siiratuhu ana man saalamahu lam yuqaatilhu siiradiisa waxaa ka mid ahaa ciddii la heshiisa ee musaalamo la gasha inaanu la dagaalami jirin maaragtay waxna ay jizye soo gelayeen oo jizye laga qaadaya waxna heshiis iyo nabad un ay ka dhexaynaysay baa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh ku macaamili jiray waxaa kaloo si fiican islooga hadlay masalada ibnuqayim kitaabkiisa hidaayat اlxayaara mujalladka koowaad safxadda labayo toban ayuu masaladaa kaga hadlay saas darteed raajix waxaa weeye in la yidhaahdo ma aha cid la odhan la odhanaya adduunkan dagaalkuna ha ku socda ilaa ay ka wada islaamayaan ee waxaa weeyaan ama islaamnimo ama heshiis oo jizye markaa laga qaado inay aqbalaan bay noqonaysaa laakiin ma aha maaragtay istimraarka uu fuqahadu qowlka ay sheegeen waa lagu xoog badan yahay masaladaas walaa yajuuzu qatlu اnnisaa'i wالصibyaani ila an yuqaatiluu wala اdawaabi ila an yuqaatiluu calayha walaa yajuuzu ma bannaana qatlu الnisaa'i dumarka in la laayo dumarka gaalada in la laayo ma bannaana iyo wasibyaani carruurtii toona ilaa an yuqaatiluu inay diriraan mooyaane taa macnaheedu waxaa weeyaan dee sharcigii ma oggola dumarkii in la dilo oo rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi haweenaydii uu arkay oo la dilay maa kaanat haadii lituqaatil tuqaatal in la dilo tani may ahayn buuri mala yaani may ahaatee xadiid kale waa tilmaamay haweenay la dilay oo yidhi yaa dilay oo ni yidhi anigay seeftay igu qabsatay oo markaasaan dilay una waa waa jiraa khandaq khandaq in ahayd baan filaya marka waxay leeyihiin dee hadday dagaalamayaan ciidan ka mid yihiin gaaladu dumarkoodaba dee askarti ah hadday askarya tahado waxba dirayso cid u nexmayso maaragtay markaa falkii bay ku jirtaa way dagaalamaysaa laakiin dumarkii aan dagaal ku jirna caadiga shacabka ahaa waxaa weeyaan iyada iyo carruurta iyo ma bannaana in la dilo wala dawaabi ilaa an yuqaatiluu calayha xayawaankiina yani walaa qatlu dawaabi xayawaanka dilkiisuna gaaladu ay lahaydna laynteedu ma bannaana ilaa an yuqaatiluu inay ku diririyaan calayha korkeeda mooyaane aw mase nastaciinu aan kaalmaysayna biqatliha dilkeeda calayhim korkooda aan u kaalmaysayno oo dee wixii haddii lagu dagaalamayo faraskii la fuushanaa iyo wixii markaa dee waa khasab in la dilo faraska qudhiisa taabaran oo hadda cidina mala farta kuma dagaalamtee laakiin waayaha maroodiga iyo fardaha iyo waxyaaba ay ku dagaalamayeen isaga qudhiisa taabaran oo dadka laynaya marka waxaa weeye wixii noocaas ahaa waxyeelle markaa loo geysanaya cadowga waa laga laynaya waa la dilaya wayajuuzu qatlu الshuyuukhi wاlruhbaani wayajuuzu waxaa bannaan ayuu leeyay musanifku qatlu shuyuukhi odayaashii gaalada in la laayo ayaa bannaan iyo waruhbaani baadiriyadii sawmacadaha iyo meelaha ku jiray masaladan iyaduna oo masaa'il khilaaf ay ka mid tahay masale khilaafiya weeye waana laga raajixsan yahay qowlkan hadda halka ku sheegay waxaana asalkeedu uu yahay oo khilaafku shaaficiyada iyo jumhuurtu ay isku hayaan qitaalu kufaar la dagaalanka gaalada lala dagaalamayo hal huwa sababu اlmuqaatala aw mujarad alkufri yacni sababtu ma dagaalka ay dagaalamayaan oo islaamka ay la dagaalamayaan baa lagu laynayaa gaalka sidiisaba mise inuu gaal yahay oo aanu islaam ahayn baa lagu dilaya masaladu halkaasay ka asalta waana masale runtii marka aan aada loo ta'siilin laga yaaba wax badan inay ka ratimaan oo dad badan marka ay si qaldan wax u isticmaalaan iyagoo daliilka masalada sida xoogga badan aan maraynin marka horta risaalo dhan buu ka qoray sheikhulislaam ibnu taymiya oo la yahay qaacidatu qaacidatu lmukhtasara في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم oo khulaasada uu kusoo gebagabaynayo qowlka jumhuurta inay raajix tahay oo fii dalika qowlaani buu yidhi mashhuuraan laba qowlo mashhuura masaladaa ku yimi qowl jumhuurka maalik wa axmed wa abu xaniifa iyo wahayrihim iyo qowl shaafici oo markaa jumhuurtu waxay leeyihiin gaalada waxaa loola dagaalamayaa waxa weeyaan inay yihiin dad xaqii ishortaagaya ama duulaan bay muslim kusoo qaadayaan oo la dagaalamayaan ama xaqii ummaddii bay ka hortaagan yahin xaqii iyo diintii la gaadhsiiyo marka xarbiga ay ku jiraan iyo dagaalka diinta ay kula dagaalayan baa lagula dagaalamaya ee maaha gaalnimada wax loo dilaya shaaficiyaduna waxay leeyahy gaalnima loo dilaya masalada marka wuxuu leeyahay adilo fara badan oo halkaa uu kusoo uriyay waa kitaab dhan oo insha allahu inaad tulaabuulcilmigu ay raadsadaan kitaabka waa muhim baxiga ah waxaa ka mid ah wuxuu leeyahay qitaalku hadduu yahay wuu liajli xarb wuxuu le horta qitaalku waa liajli xarbi laa liajli kufr waana wahuwa aladii yadullu cala alkitaabu wasunna kitaabkiiyo sunnuu caynku gudusiiyey waxa weeye nimankan in loo loola dagaalamaya dagaalka ay islaamku la dagaalamayaan wuxuu yihi low kaana alkufru huwa almuujibu lilqatli lam yuxarim qatla nisaa lam yuxaram qatla nisaa haddii uu yahay waxaa loo dilayaa gaalnimo oo waxa dilka keenaya gaalnimo ay tahay dumarka layntooda lama xarimeen oo dee gaal bay iyaba waa gaalada mar haddii dee la dilay maxaa laga hadlayo ille kufribu awal ba ahaay cilladii kufri bay ahaydee mar haddii la dilay maxaa looga hadlayo wey marka shaaficiyadu qudhoodu dee dumarka in la dila ma ogola lakin si kale u eegayana waxay leeyihiin waxaa ku tacalluqaya xaqii mujaahidiinta oo qanaa'imkii bay ka mid yihin oo xoolahoodiibaa laga laga balfiyey si kale u eegayaan xoolahay lahaayeen baa laga balfiyey bay leeyihin meesha dadku waa maaragtay taasi waa mid waxay kaloo soo uu soo deliishaday oo ka mid adilladeedu keenay faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba ariqaab xataa idaa adkhantumuuhum fashuduu lwahaaq faimaa manan bacdu waimaa fidaa'an xataa tadac alxarbu awsaaraha aayaddaasoo markaad gaaladii la dagaalantaan oo si fiican markaa u jaftaan kadibna inaad maaragtay qabataan oo aad haddaad doontaan sii daysaan haddaad doontaan furasho aad samaysaan marka wuxuu yhi low kaana alkufru muujiban lilqatli lam yajuzi ilmannu cala alkaafiri haddii waxa waajibinayaa dilka uu gaalnimada yahay dee sii dayni meesha ma timaadeen waa layn lahaa de waa gaalnimadii lima islaamin gaalnimada kama soo bixin wuxuu yihi low kaana alkufru low kaana mujarad alkufri mubiixan lma أنزل النabiyu salى الlaه عalay slam qurayda calىa xukmi sacd ibni mucaad hadduu yahay kufrigu shayga nimankan dilkooda bannaynaya nimankii loodhan jiray yahuudda ahaa gacanta uma geliyeen maxaan ku bal sacdow adugu bal go-aan ka qaado maxay kula tahay maxaan ka yeelnaa mar haddiiba kufrigu iska ahaa gaalnimadu banashi la dilo kow baa laga dhigi lahaa wuxuu kale soo deliishanaya aayadda waqaatiluu fii sabiili الlahi aladiina yuqaatiluunakum ل waa تacliiq للxukm bkwniهm yuqaatiluunana fadل عalى أنa hada cilaة الأmr bاlqitaal yaعni waxaa lagu xidhay la dagaalama kuwa idin la dagaalamaya baa la yidhi oo markaa cilladii laysku amray in la dagaalamo waa inayan la dagaalamayaan kitaabkiisa kale ee saarim lmasluul calaa shaatim arasuul safxadda shan boqol shan iyo toban ee wuxuu yidhi fainamaa yuqaatalu man kaana mumaanican can dalika wahum ahlu lqitaal faama man laa yuqaatil can dalika falaa wajha liqatli kaalmar'ati waashaykhi alkabiir waalraahibi wanaxwa dalik wuxuu yidhi waxaa nimanka loola dagaalamaya waxaa weeyaan oo cidda la diriraya waa qofkan dagaalamaya ee hubaysan ee islaamka la dagaalamaya markaa wax wejha oo daliila looma hayo haweenaydii qofkaan dagaalamayn oo haweenaydii iyo odaygii gaboobay iyo raahibkii kiniisadda ku jiray kuwaa la taaban maayo ayuu risaaladiisaana ku sheegay sidoo kale kitaabkiisa siyaasa sharciya safxadda boqol iyo afar wuxuu leeyahay isagoo aayaddaa ka hadlaya lianna alqitaala liman yuqaatilunaa idaa aradna idhaara diin illah kama qaala tacaala waqaatiluu fii sabiili illahi aladiina yuqaatiluunakum oo halkaan uu ku caddaynayo markaan rabno diinta allah inaan muujinno waxaa weeye kuwa ayaan la dagaalamayan la diriraynaa wuxuu ka jawaabaya weliba ninkii yidhi aayaddaas waa mansuukhoo waqtuluuhum xayu saqiftumuuhum baa lagu nasakhaynaa si fiican buu markaa jawaab uga bixinaya meesha kitaabkaas isku caddeeyey risaalada gaarka shawkaan qudhisnayl awtaarka xadiidkii laa taqtulu ahla sawaamic oo markaa uu sanadkiisa tilmaamay uu daciif yahay dadka kiniistada ku jiriya hadilina markuu soo qaaday wuxuu leeyahay inkastoo xadiiskaasi daciif yahay laakiin waxaa xoojinaya bilqiyaasi cala asibyaani waannisaa bijaamici cadami annafci waadarar wa huwa almanaat waxaa la haleeshiinayaa buu yihi carruurtii yaryarayd iyo dumarkii iyo wixii markaa soomacdaha ku jiray wixii de ay yidhaahdaan hadda lisaanka casriga mujtamac almadani dadka maaragtay shacabka caadiga aan dagaal ku jirin waxa weeyaan marka iyagu waxay noqonayaan inaanay mar haddii aan waxyeello dadkii u geysan islaamka ahaa ma aha in loo dilo uun jinsigaasay ka mid yihiin oo halkaasay ku jiraan marka hala laayo taasi markaa waarid maaha masalada marka qowlkaas ayaad moodaa marka risaaladas ana baxigeeda si fiican markaa uga hadlay insha allah waad u noqon doontaan wman amanahu min alkufaari muslimu baaligu caaqilu mukhtaaru walow cabdan xaruma qatluhu waman axadka ammanahu uu ammaan geliyo min alkufaari xaalukaasi gaaladii ka mid yahay muslimun qof muslim uu ammaan geliyo muslimkaasoo baaliqun qaan gaadhay muslimkaasoo caaqilun qof caaqiloon waallayn muslimkaasoo mukhtaarun mid doortay ah walow cabdan addoonba ha ahaadee xaruma qatluhu dilkiisu waa xaaraan buu sheekhu leeyahy yacni qofkii gaala ah oo dadkii muslimiinta la dagaalamayay ah oo qof muslimiinta ka midihi oo sifaadkaa leh waa muslim waa baaliq waa qof qaangaadha waa caaqil waa qof doortay arrintan isagu addoonba hadduu doono ha ahaadee waxaa weeye ma bannaana qofka in la dilo oo loo gacan dhaafo adiladeeda waa iska fara badan tahay wain axadu min almushrikiina istajaaraka faajiru xataa yasmaca kalaam allah waa loo deliishadaa majaalkan waxaa ka mid a xadiidka saxaynka ku yimi dimmatu lmuslimiina waaxidatun yascaa biha adnaahum faman akhfara musliman cahdahu facalayhi lacnat اllahi wاlmalaa'ikati wاnnaasi ajmaciin yacni dimada muslimiinta ama cahdiga dadka muslimiinta ahi waa mid keliya oo cahdiga ballankay galaan xataa haweenay waa soo gelaysaa mawduucan oo cahdigaa waxaa yani ilaaliyo oo yani ka u hoose ka u liita ama ka u maaragtay mustawihiisu u yaryahay markaa qofkii buriya cahdi qof muslimi galay oo maalan qof gaala amni siiyey nacdashii ilaahay baa korka ka fushay calayhi lacnatullahi ha ahaato iyo malaa'igta iyo dadkao dhan nacdashooda aduu rasuulku leeyahy salawatu ullahi wasalaamu calayh arrintaasi markaa culayska ay leedahay weeye oo qofkii markaa inuu yahay qof aan loo dhaafayn qofkaa muslimka aadgasiiye waxaa ahaa qisadii baa mashhuurayd umuhani ajarnaa man ajarti yaa umahani waanu magangelinay ciddaad magangelisay umahani markay tii rag baa raba inaan ciddaan magangelin i gacan dhaafaan marka waxa weeyaan taasina waa daylo cad oo markaa dee waadixa inaan la oggolayn in maaragtay loo xadgudbo qofkii maxaan ku dhahay la ammaangeliyey maxay ta'miinku muxuu ku xasilayaa ibnu munaasif kitaabkiisaas kitaabu alanjaad fii abwaabi aljihaad wuxuu baabaystay faslun fii sifati ta'miini وما به يقع من قول أو عمل يعني waxa uu ku dhacayo qowl iyo camalba ah aad buu muqadimo dheer u sameeyey oo leeyahay maalan in allaha laa yakhfa calayhi shayun fi lardi walaa fi samaa yani ilaahay waxba kama qarsoona dhul iyo dhulka iyo samatuna wax kama qarsoona oo digniinu markaa sheekhu ka bixinayo markaa tacadiga qof gaalaho inta amni la siiyey haddana la dilayo baa taxdiir ah ilaahay wuu la socdaa waxa dhulka iyo korba jira uu ogyahay yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur wallahu yaqdii bilxaq aayaddaana waxa weeyaan wuu ku xejiyey markuu tarjamada baabkaa dhigtay wuxuu keenay oo ku xejiyey abi waa'il ayaa wuxuu leeyahay kataba ilaya cumar bnu khaaab ayaa ii soo qoray faqaala wuxuu yidhi waidaa laqa arajula arrajula haddii nin nin la kulmo gaal ah faqaala matras oo ay yidhi waa kelima faarasiya faarasiintii la dagaalamayay macnaa laa takhaf cabsanin faqad ammanahu haddii ninkii muslimkaa nin gaala la kulmo raggay dagaalamayeen uu yahdo matras oo macnaheedu laa takhaf cabsanin ninkaas ninka amni muskili waa niman geliya waidaa qaala laa takhaf hadduu yidhaahdo faqad ammanahu wuu amni siiyey oo macnaha waa ammaan geliyey waidaa qaala laa tadhal oo lugatulqibti ah oo macnaheedu yahay laa takhaf faqad ammanahu waa amni siiyey ina allaha yaclamu lalsina ilahay luqaadka waa yaqaanaya afka lagu hadla buuri marka erey ninkii uu ku fahmay in la badbaadiyey oo la magan geliyey haddii bay sugnaato la taaban maayo ibnulmundir wuxuu leeyahay sheekhaasana soo naqlinaye fi اlishaara alati tufhimu اlamaana inama taqumu maqaama alkalaam istidlaala biana الnabiya salى اllahu alيه wasalam qad ashaara ila aladiina kaanuu khalfahu fi الsalaati biاlqucuud faqacaduu farfiiqii faa'iidaynayey in laga fahmi karo in qofkan ammaan la siiyey waxa weeyaan booskii hadalkay taagan tahay waayo rasuulkuba gacantuu u fiiqay rag ka dambeeyu yihi fadhiista markii uu fadhiga ku tujinaya najlisu markaa farfiiqu waxba faa'iidaynaya marka ninka haddii loo fiiqay farta loogu hagaajin la yidhi marka wax dhihi ma jiraan wuxuu fahmay ammaan baa la siiyey lama dili karo markaa هذا دير بسوق قريه وحول فإذا تقرر من مستند الشرع وأقوال العلماء في ملاحاة ثبوت الأمان مراع مراعاة ما دل عليه من قول أو شيء هذا دير بسوق ذي بوحولي فأقول كل لفظ على أي لغة كان إريكست أو لغة كستبه قصبنا عليه واصطلاح حدث أو كتابة بأي خط كتابة نوع كستفر كستلو قري في مثل ذلك ومما اصطلح عليه وعوية وحين يستاهل فهو أمان بوحي fahuwa amaan macnaha qoraal kastoo maaragtay lagu fahmi karo in la siiyey ninka kan heshiis in la ammaan geliyey af kasta oo markaa dee uu ku fahmo lagula hadlay in amni la siiyey waxa weeyaan amni gelin bay noqonaysa daynu taa ka soo gudubna waxaa sida casriga markaa maqaalkaas soo gelaya mawduuca noocaasa adduunka hadda waxa la yahay baasaboor baa laga isticmaalaa oo macaamil adduunka o dhan laga isticmaalaa oo nin kasta markuu raba inuu meelu duulo u qaadanaya dawlad markuu raba inuu galana ciddii wakiilka u hadiya safaaradu tegaya wuxuu qaadanaya waxa la yidhahdo ta'shiiratu duquul oo ah dalkaas in la siiyo inuu loo oggolaado inuu galo fuqahada markaa mucaasiriinta waxay leeyihiin ijraa'ka ninkaa la marinayo oo uu dawladihii islaamka ahaa mid ka mida safaaraddeeda intuu tegay ninkii gaalka ahaa fiisa loogu dhuftay ta'shiiro caqdulammaan bay noqonaysaa ninka in la ammaan geliyey waxay noqonaysaa waxaana weeyaan waxay yidhahdeen de alcaadatu muxakama waa ta yidhaahdaan oo waxyaabaha curfiga iyo caadaadka mucaamalaadka ah waa wax maaragtay sugan oo lagu mucaamalayo waxay yidhahdeen alcibratu bilmaqaasidi waalmacaani laa bilalfaadi waalmabaani cibraduna maqaasida weeye ninkan mar hadduu qaatay oo fahmay in dadka la nabadgeliyey oo amni la siiyey oo dalkaa inuu tago loo oggolaaday oo u yimaado waxaa weeye muslimiinta laazim bay ku tahay amni siiyaan waa shay muctabara weeyaan lagu macaamilay dunyunka adduunka isaga qudhiisu wuxuu arkay haddaad hadda maqlayseen fuqahadii hore yani qarnigii toddobaad noolaa hadal yar iyo haddee laatqaf iyobaa lagu ammaan siiyey qoraal dhan oo ninkii loo qoray oo loogu dhuftay oo u socdo oo safariya oo soo dega oo la oggolaaday waxa weeyaan ammaan bay noqonaysaa marka dadka qaarkood waxay isku qaldaan caqdu dimma iyo maaragtay caqdiga maxaa la yidhahdaa maaragtay mustaamanka ama amnisiintu farqibaa udhexeeya waxaa laga yaaba markaa caqdu dimihii axkaamtuu lahaa bay xagga la soo aadayaan dadka qaarkood oo ammaan yaa bixin kara shuruudii ma laha meelo kaleo markaa baa la isku taartaaraya iyadoo aan la kala saari karaynin bal cuquudda hadda say kala tahay marka mashruuca mawduucaasina waxaa weeyaan amnigii buu noqonaya oo in la ammaan geliya ayay noqonaysaa qofka hadduu saa yahay wuxuu yidhi waman aslama minhum qabla alasri xaqana damahu wamaalahu waman axadka aslama islaama minhum xaaluu ka mid yahay kuwa gaalada ah qabla alasri intaan la qafaalan ka hor soo islaama xaqana damahu wamaalahu yani waa dhowray maaragtay dhiiggiisii iyo maxaanku dhahay maalkiisii iyo wasikaara awlaadihi carruurtiisii yaryarayda can isabii buu ka dhowray iyo waxa la qafaal mar hadduu soo islaamay khalaas naftiisa iyo maalkiisa dhiiggiisoo muslimka xaaraan bay noqonayaan wamataa usra minhum sabiyun aw imra'atun raqa binafsi اlasri wamataa usira marka la qafaasho minhum xaaluu kuwa ka mid yahay gaalada sabiyun ilma yar aw amase imra'atun haweeney gacan lagu dhigo raqa binafsi اlasri yacni asrigaa iyo qafaalkaa gacan lagu dhigay nafteeda ayay markaa ku addoomoobeyaan wayanfasikhu nikaaxuhaa guurkii hore loo qabayna waa fasakhmayaa oo mar haddii ay dee muslimiinta gacantooda ku dhaceen dagaalna ay ahayd oo dagaal layska horimay ahayd waxaa weeyaan addoommay muslimiintii u noqdeen oo muslimiintii baa gacanta ku haysa aw amase baaliqun yacni mid gaalo oo qaangaadha haddii la qafaasho oo gacan lagu dhigo takhayara alimaamu imaamku isagaa door leh bilmaslaxati maslaxada isagaa u door leh bayna alqatli waalistirqaaqi waalmanni waalfidaa'i yacni door buu leeyahay xagga maslaxada inuu laayo dilo iyo inuu istirqaaqii addoonsado iyo inuu sii daayo oo gallad ahaan iska fasaxo iyo inuu furasho sameeyo waalfidaa'i bimaali maal uu ku furto aw biasiirin muslimin ama qof muslima oo la haysto lagu soo furto intaaba isagaa door u leh oo waxaa weeye khiyaarka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu siiyey ee imaamkii muslimka ummadda hoggaaminayey faidaa laqiitum waana qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan faidaa laqiitum aladiina kafaruu fadarba alriqaabi xataa idaa adkantumuuhum fashuduu lwahaaq faima manan bacdu waima fidaa'an xataa tadaca alxarbu awsaaraha oo aayaddaasi aayaad badan bay cumuumkeeda khasaysaa oo faqtulu lmushrikiina xaysu wajadtumuuhum iyo maa kaana linabiyin an yakuuna low asraa xataa yusqina fi lardi iyo aayaadka noocaas oo dhan taas baa khasisaysa oo wixii markaa gacan lagu dhiga gaala'a waxa weeye markaa imaamkaasa khiyaar u leh inuu intaa marba tii maslaxadu ay ku jirto muslimiinta iyo islaamka dantooda kay ku jirto buu ilaalinayaa dantii buu ilaalinaya oo rasuulkan dee ficlahaan bay ga sugnaatadoo yoma badr cuqba ibn abi mucayd iyo nadr ibn xaaris iyo raggaa waa la laayey raggaana waa la sii daayey waa la daayey banu qurayda waxa weeyaan waa la laayey ahlu khaybarna waa la daayey saasay ahayd laba nin oo maxaanku dhahdaa muslimiinta ka midoo gacan ay ku hayeen way dhacday mar inuu kusoo furtay qolada reer banu cuqayl ah waxaa weeyaan oo mushrikiinta ka mid inuu kusoo furtay nin mushrikiinta ka mid a iyana way sugan tahay marka waxa weeyaan intaba rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ficilkiisii iyo siiradiisii ayaa markaa laga qaadanayaa khiyaarkaasina markaa majaalkaasi wuxuu yaallaa imaamkii ummadda hoggaaminayey fain aslama saqata qatluhu fain aslama hadduu soo islaamo saqata waa dhacay qatluhu dilkiisii wa yukhayaru waa la doorgeynaya bayna alalaasati albaaqiya saddexda soo hadhay oo istirqaaq iyo man iyo fidaagiyo ah ayaa markaa uu door u leeyahay wayajuuzu qaطcu ashjaarihim wa takhriibu diyaarihim wayajuuzu waxaa bannaan qadcu ashjaarihim dhultooda in la gooyo iyo wa takhriibu diyaarihim guryahoodii iyo meelahay degganaayeen la kharaabiyo ayaa maxaan ku dhahay bannaan waase haddii dee markaa ay tahay nikaayo oo cadow wax lou geysanayo meeshiina dee laga qabsan kari waayo xoogaha marka ay tahay mar haddan gacan lagu dhigi kari waayo in laga kharaabiyo oo ay ciishoodaan oo nikaayo waxyeella ay noqonayso way bannaan tahay oo waana qowlka jumhuur alcilmi ay qabaan oo walaa yanaaluuna min caduwin naylan ilaa kutiba lahum yani ma gaadhsiiyaan cadowga waxyeello ilaa waxa weeyaan waa loo qoraa ajar bay ka helayaan oo in hayl iyo cadho la geliyo oo wayna dhacday dee waktigii rasuulka waa tii rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh reer bani nadiir buwayra meeshii la odhan jiray laakiin maarad ka gogoye dirtiyo maa qatactum min liinatin aw taraktumuhaa qaa'imatan calaa usuuliha fabiidn illaah waliyukhziya alfaasiqiin marka waxa weeyaan in wax loo geysto oo dhibaatada la mariyo oo si marka ay u maaragtay rafaadaan oo waxoodii oo la balanbaynaya arkaan waa nooc dagaalka ka mid a oo markaa dee iska bannaan weeyaan wabilahi tawfiiq mada baabkeedii weeye oo khaniimadu waa xoolaha gaalada laga qaadanayo oo qof muslim aanu lahayn oo dagaalka lagaga qaato ayaa haniimo la yidhaahdaa taa baabkeedii weeyaan alhaniimatu liman xadara alwaqcata ilaa aakhirihaa alhaniimatu haniimadii takuunu waxay u ahaataa liman axad bay u sugnaataa xadara soo xaadiray alwaqcata goobtii dagaalka kii soo xaadiray ee yimi ayaa haniimadii ay u sugnaatay ilaa aakhirihaa ilaa aakhiri waqca ilaa dhammaadkeedii goobta dagaalka joogay ta macnaheedu waxa weeye qofki isagu dagaalkan soo xaadiray markii hore baftii horeba cararay waxaa meesha kuma laha waxaa weeyaan ama wuu soo xaadiray dagaalka ilaa intuu gabagaboobay laakiin intaan hanaa'imta gacan lagu dhigin ayuu iska tegi kaaqudhisu meesha wuu ka baxayaa markaa qofkii goobta soo xaadiray qoladii qudhoodu dee dagaal ku jiro dagaalku iska wajiyaal badan yahaye qaa'idkii markaa uu dirayo gaada iyo meelo kale hawlo ku maqan isaga qudhiis oo dee ciidankii ka mid ah la odhan maayo dee goobtii markaa ma joogin mar hadduu hawshii ku jiray ama saadka iyo maaragtay meelaha dambe dagaalku dee maaragtay laga abaabulayo ayuu hawl kaga jiraa ama wuxuu ku maqan yahay rasaas buu doonay ama waxbuu doonay wixii aduu maalan dee ka mid ah ciidanka dagaalamaya ee hawl loo diray iyagu waa soo gelayaan qudhowdu fatuqsamu baynahum bacda ikhraaji اsalabi fatuqsamu waa la qaybiyaa haniimadii baynahum dadkii muqaatiliinta ahaa ee goobta soo xadiray mujaahidiintaba loo qaybiyaa bacda ikhraaji اsalab marka salabkii laga saaro kadib iyo wa khumsihaa khums اlhaniima haniimada khumskeedii marka laga saaro markaas ayaa la qaybiyaa halkan markaa salabku waa qofkii qof dilay wixii saanad iyuu watay ee uu sitay ayuu ka hadlayaa oo iyada hadal baa ku jira maalan qofkii isagoo qof dilay oo si gaara isagu markaa dee maaragtay falkaa gaara u fuliyey waxa uu qofkaa ka helay saanadda ee uu sito ma kii dilay baa yeelanaya mise iyada qudheedu waxay ka mid tahay haniimada waa masale khilaafiya oo saaxib alanjaad fii abwaabi aljihaad ilaa saddex qowl buu keenayaa saddex qowl buu keenaya ahlucilmiga qole waxay leeyihiin waxaa weeyaan ninkii qaatilka ahaa ee ninkaa dilay ayuu ku qaas yahay oo ama ha laga hormariyo ninkii amiirka ahaa markii horeba ha la iclaamiyo man qatala qatiilan falahu salaabu ha yidhaahdo oo arrintaas dhiirigelin intuu hadlo hadhowtana markaa yaani saa ha u sheego ama yaanu odhanin ee waxaa weeye mar kastaba ninkaa ninkaa dilay wixii uu ka hayey isagun baa yeelanaya waana madhabka shaaficiyada iyo axmed iyo ahludaahirku ay ku tageen qolyo kale waxay leeyihiin oo qowl labaada oo isxaaq ibn rahaawey ay ka soo guuriyeen qaatilkaale waa sax qolada waa ku waafaqsanay ninka wax dilay inuu leeyahay laakiin waxa weeyaan imaamka ayaa wuxuu ka saarayaa khumuskii hadduu waxaan badan yahay waa in laga saaraa maxaan ku dhahdaa waa la takhmiisinayaa oo marka afar meeloodoo dee meel buu yeelanayaa shan meeloodoo afar meelood buu yeelanaya meelna waa laga saaraya khumuskii markaa kadib u qaadanaya kaasina waa qowl qowl saddexaad wuxuu leeyahay mee salabku haniimadun buu la mid yahay wixii gaalo laga helay ayuunbuu la mid yahay oo waxay noqonaysaa inuu markaa imaamku nafli samayn karo oo isagu si gaara uu xaqu leeyahay inuu siiyo ninkii markaa wacdaraha gaara geystay haddii wa ninkaas ay muuqato inuu si fiican uxullaayo oo dhowr ama saas oo kale in isagu markaa siin karo imaamku halkaa waxoogaa laga siin karo oo u oggolaan karo laakiin asalkeedu waxa weeye haniimadun bay ka mid tahay haniimadun baa lagu qaybinayaa laakiin haddii imaamku u garto isaga ayaa xukunka iska leh waana sida maalikada iyo xanafiyada iyo imaamu thawri rag badan ay qabaan masaladana khilaafkeedu waxa weeye uu ku salaysan yahay sida maaragtay kitaabka saaxib alanjaad fii abwaab iljihaad uu ku sheegay ama shanqiidiba adwaabulbayan uu ku tilmaamay khilaafku waa tacaarud ظاهر النص آية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه oo dee haniimadii la qaybiyey oo wixii gaalo laga helay waa taa markaa la qaybiyo khumuskii markaa shan meelo afar shan meelood oo meelna waxaa weeye dad baa leh iyo dawladda islaamka ah ee xilka haysa afar meeloodna waxaa leh dadkii dagaalamayey marka aayaddu ma kala saarsaarin qofna wax gaar uma sheegin wuxuunu ka helaa caamkaa mooyaane iyo naska xadiidka odhanaya man qatala qatiilan lahu calayhi bayinatun falahu salabu qofkii qof dilaa gaaladii ka mid ah oo bayino iyo yani marag cadna u hela waxa weeyaan salabkiisa iyo wixii saanada iyo alaabuu watay isagaa leh tacaarudka labadaa ka dhexeeya baa khilaaf ka dhalanaya oo ninba wej ka eegay oo qaarkood min baab alcaam iyo khaas yidhaahdeenoo naska aayadduna waa caam xadiidkuna waa khaas waa sida shaaficiyada iyo ay khulaas mareen xanaabiladu qoryo kalena ay leeyihin xadiidku marka hore su-aasha waxay tahay halkaasay masaladu marka ka salaysantahay khilaafkeedu waxaa marjac ad ugu laaban doontaanoo si fiican u baxsiyey shanqiidi fii adwaa ulbayaan markuu aayadda fasiraya yaclamu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumusa mujalladka labaad safxadda saddex boqol iyo todobiyo sideedna wixii ka dambeeya ayuu aad ugaga hadlay isagu wuxuu marka dambe aqwaasha adilada iyo markuu soo naqliyo wuxuu leeyahay waxaa raajixa inaanu ninkaasi talafka iska mudanaynin inuu imaamku siiyo mooyaane waa xadiis badanoo uu keenayaa halkaasuu ku gebagabeeyey insha allah marjica halkaasaa ku noqonaysaan waayo wuxuu yidhi lilraajili sahmun walilfaarisi alaaatu ashumi marka la qaybinayo sida wax loo kala qaadanayu sheegayaao dee haniimadii gaalada wixii laga qabsaday shan meelood baa loo qaybinayaa meel waxaa yeelanaya waa ta nasku ilahay ku caddeeyey faana lilahi khumusa walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin way soo socotay saa kuu fasiri doona afar meeloodna waxaa yeelanaya dadkii dagaalamayey markaa dadkii dagaalamayey waxaana fardoolay bay ahaayeen waxaana waxay ahaayeen dad lugaynaya oo maaragtay lug ku dagaalamaya way kala badsanayaan oo faraska naftiisa uu dagaalku qayb qaatay hawsha ninka fardoolay u geysanayo iyo ninka maaragtay lugaynaya way kala duwan yihiin lilraajili kii lugaynaya waxaa u sugnaaday sahmun hal qori baa u sugnaaday walilfarisi kii fardoolayga ahaana alaaatu ashumin saddex suhun baa u sugnaaday markaa afartii saamin saasa wax lagu qaybshay oo xadiidkii cabdillahi bni cumar bukhaari muslim ay wariyeen ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam jacala lilfarisi sahmayni walisaaxibihi sahma oo waa aimada saddexdaba isku waafaqsan yihin in caynka arrintu ay noqonayso imaamu shaafici iyo maalik iyo axmed laakiin xanafiyada ayaa wuxuu leeyihin fariskiina waa sahmaan raajilkiina waa sahmiy waxbay adugu qaab kale u sheegay ka duwantaa lan qowlkaas ayaad moodaa inuu yahay qowlka adilada ku qotoma batigana noogu sheegay idaahadii idaa kaana idaa kaana hadduu yahay dakaran labuu yahay xoran xor ou yahay baaligan mid qaangaadha uu yahay musliman yani muslim uu yahay caaqilan qof maaragtay caaqila oon waalayn uu yahay waa ninkii dagaalamayey ee markaa wax la siinayey saasuu ku qaadanaya wayurdau lilmar'ati wاlcabdi wاsabiyi wayurdau radaq waxa la ayaa la siiya waxoogaa cadiya ah ayaa loo tuuraa lilmar'ati haweenaydii iyo waalcabdi addoonkii iyo wasabiyi ilmihii yeera iyo waalkaafiri gaalkii in xadaruu hadday yimaadaan biidni alimaami imaamka idankiisa hadday ku yimaadaan min arbacati akhmaasihaa khumsiyeedii afar meeloodoo meesheedii baa laga bixinaya oo marka waxa weeyaan rabakani dumarkii iyo carruurtii iyo kuwii dee maaragtay kitaabiyiinta diniyiinta ee muslimiinta dee ku hoos noolaa ee dawladda ka mid ahaa oo shacabkii dawladda ahaa waxa weeyaan hadday meesha yimaadaan oo idan imaam ku yimaadaan waxa weeyaan waxbaa loo tuuraya arrintaasna waxa weeyaan dee saxaabadii rasuulku say xukumeen oo markii cabdillahi bnu cabbaas xadiidka saxixu muslim ku sugan la weydiiyey oo la yidhi dumarka ma loo samayn jiray ma duuli jireen oo ma lahaayeen sahm ma lahaayeen wuxuu yidhi kaana rasuulu llahi sala allahu alay slam yagzuu biاnnisaa'i dumarka waa la duuli jireen oo macnaha waa raaci jiray waa kahaysan jiray marka wuxuu yidhi yagzuu bihinna fayudaawiina aljarxa dadka markaa dhaawacaya waxaas ayay dawaynayeen wayuxdayna min alhaniimati yani yuxdayna yucطayna waxaa laga siin jiray min alhaniimati waama bisahmin falam yudrab lahuna sahm waxa la lama siinin laakiin waxoogaabaa haniimada looga tuuri jiro o laga siin jiray meesha waxaa lagu qaybsanaya goobtana waa joogeen waxna waa yaabana dagaalamayne marka waxay lahaayeen waxoogaa rabak ah yani waxbaa loo tuurtuurayay oo la siinayey waxay isku khilaafsan yihiin marka xaggee laga siinaya ma marka la qaybiyo oo meeshii khumuskii islaamku u lahaa laga saaro dawladdu ay lahayd iyo dadkii masaakiinta ee fuqaradii maamulka dawladdu gacanta ku qaban lahayd marka laga saaro inta soo hadhay miyaa wax laga siinaya arbacatu akhmaaskii mise ra'san baa wax laga siinayaao waxa weeyaan marka horeba iyadoo isku duuban haniimadii ba waxoogaa looga turay markaasaa qayb loo geliya hadal baa ku jira marka isa warkan wuxuu leeyahay arbacati akhmaaska baa laga siinaya oo mujaahidiintu waxay lahaayeen ayaa dumarkii iyo carruurtiina wax laga siinaya wainamaa tumlaku alhaniimatu haniimadii waxaa lagu mulkiyaa tumlaku waa la milkiya alhaniimatu haniimadii bilqismati qayb ayaa lagu mulkiya aw biikhtiyaari tamalluk ama milkin doorashadeed ayaa lagu mulkiyaa oo marka la milkiyayo haniimadii dee markaa la qaybiya qof waliba wixiisa hoyana de waa waa milkiyey amase marka hore hadii la dooro inaad haniimadii qaadato iyo in kale oo intaan weli la qaybinba u ikhtiyaarkiia waan doortay dee markaa milki shaayac ah oo markaa dacayinayn laakiin ku dhex faafsan maalka meesha lasoo dhoobay ayuu yeelanaya wa ama asalabu faman qatala qatiilan salafkii markaa ka warramaya wa ama asalabu salafkii waa wixii markaa dee saanad iyo qalab iyo wixii laga helay qofkan dagaalamaye ee ninkan maaragtay dagaala ku jira waama salabu salafkii famanaxadkii qatala dila qatiilan mid la dilay qofkii dila aw amase kafaa kaafiya sharahu sharkiisii kaafiya iyo dhibku madow ku waday ninkan gaalka ahi wa kaana almaqtuulu walxaal qad kaana almaqtuulu kaa la dilayna uu ahaa mutamanican yani mid isdifaaca oo yani awood ula hubaysan yani mid aan sacaboolay ahayn ee hubaysan wagarara uu khatalay alqaatilu uu khatar ku galay alqaatilu kii waxa dilay binafsi naftiisa ku khatar galay fii qatli dilkiisa istaxaqa wuu mutaa salabahu salafkiisa ayuu mutaa iyo wixii qalabuu sitay wuxuu leeyahay salabkii waxa weeyaan qofkii isagoo ku mudanaya ayuu sheegayaao qofkii qof dila oo kaw ka siiya gaalkaas kaa la dilan mutamanic uu ahaa macnaha awood uu lahaa inuu isdifaaco qof goobta dagaalka dee hubaysan oo dagaalamaya uu ahaa isla markaana uu meel khatar ku galay arara aatilu kaatilu yani garara binafsi wamaali waxa la caradahuma bilhalaak yani khatar buu markaa deegeliyey sa qudhiisu markaanuu ninkan dilayey khatar buu ku jiray sa qudhiis in kaw laga siiyo oo siyaabaha noocaasana marka uu dee halis ku gala dilkiisa waa mudanaya salafkiisa amase waxa weeyaan dhibku ummadda ku hayey ayuu ka banjariyey oo labada indhood bu ka soo tuuray labada indhood bu ka soo tuuray oo markaa waa fadhiista shaqo kale ma hayo amada ama waxa weeyaan dhaawac culus buu ku dhuftadoo ma soo kicin wixiina waa ka furay ka qaatay marka iyada qudheeda salafkii waa yeelanayaa buu leeyahy de waa markaa madhabka hotaynu sheegnay khilaafka madhabku markaa saasuu qabaa inuu ninkani wixii isagu yeelanayo waaye markaa wuxuu kuu sheegaya maxaa la yidhaahdaa sarabka naftiisa ninkan laga laga helaya ee uu mudanaya muxuu yahay wahuwa maxtawat biyaduhu calayhi fi lwaqcati walwawa sarabkii maa aladii kii weeyaan ixtawat yani maaragtay ay mil- shamlisay oo ay hanatay yadu gacantiisu kan la dilay calayhi korkee korkiisa fi lwaqcati waqacada dhexdeeda oo min farasin faraskii ah iyo wa siyaabin dharkii iyo wa silaaxin hubkii ah iyo wa nafaqatin iyo wagayri daalika waa wixii ninkani gacan ku haystay oo kan la dilay wixii markaa uu dee milkiyey ee ee dagaalka dhexdiisa uu haystay oo markaa hubkiisii ku gaashaanaa dharkii u labisnaa maxaan ku dhaha wixii jeebabka ugu jira lacag iyo kharash ahaa ee ilaahay qaarkood haddii xitaa kiishado dahab iyo waxaas ugu xidhnaayeen waxaasoo dhan gacanta ku dhigay isagale marka waxa weeyaan kaas ayaa salabkii la yidhaahdaa فأما الخمس فيقسم على خمسة, خمسة أيضا فأما الخمس خمسك فيقسم على قيبية على خمسة بلا قيبية أيضا نقول أنا أقول مرك مرك ورا شن لو قيب شيء شن وخمس الخمس كي واتك هذا وحنا توصي قيبية مرك مال كنا شن من لو قيبية ميل بحق الله دقيقة أفرتك مقاتلين كده قالوا يلسي waayahay oo markaa inay muqaatiliintu afartaa shan meelood afar meelood leeyihiin waa ijmaac waaclamuu ana maa hanimtum min shayin faana lilaahi khumsa oo afartii kala meeye laguma sheegin naska e deliilka adilada kane way caddaysay mafhuumkuna waxa weeye inta kalena dee raggan dagaalamayay baale dadkan dagaalamayay waayo marka waxa weeyaan khumuskii markaa soo hadhay marka afar meelood ay qaateen meeshii soo hadhay oo dee maaragtay khumuskaa soo haday oo shan meelood oo meesheedii ah ayuu ka sii hadlaya taqsiimkiisa isaga baa shan meelood laga dhigaya kaas baa shan meelood laga dhigaya khumuskaas baa shan meelood loo qaybinaya waayo dee faana lilaahi khumusahu walirasuul ilaahay iyo rasuulkiisu khumus bay leeyihin walidulqurbaa qaraabadii rasuulka oo saaxiibka iyana waxay yeelanayaan khumus iyo walmasaakiin oo saddex iyo wabni sabiil yani lilaahi walirasuuli walidulqurbaa واليتامى صمعين أو المساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وكذا يعني هو يعني مكان ميراث أي الله قيبنا يا شنطاس أي الله قيبنا يا وعلي مركا سهم للنبي صلى الله عليه وسلم سهم ثاني للنبي نبي صلوات الله والسلام عليه أسقنا هذي مركا هو خمس الخمس كي خمس كي خمس كي سي شن ماشي وعشان بلغي ماشي ماشي دي للنبي أي أسقناتي أو لله وللرسول ومدبع القوضة فيصرفه الله إليا بعده بعد النبي صلى الله عليه وسلم في المصالح مصالح المسلمين تايا لغو بحنايا أو دولدي ضنيه الدولة إميري مهمكا من سد الثغور فانقرها أولي دولة أي لغو بحنايا إيو أرزاق القضاة القضاة محكمة أي فردية دفع حكومية شهر دي لغو بحنايا والمؤذنين كوا أدمي مساجد iyaguna way muxi kula mid ayaa lagu bixinaya marka waxa weeyaan khumuska marka khumusul khumus baa layaa shan meelood oo meel meeshii marka shan loo qaybshay meesheedii ayaa waxaa iska lilahi walirasuul oo masaalixda muslimiinta marka lilahi walirasuul rasuulku wuxuu xadiid ku leeyahay waalkhumusu marduudun calaykum marka rasuulka loo sheegay maa macnaheedu rasuulku inu iska leeyahay isagu waalkhumusu marduudun calaykum idinka ayaa lagu soo celinaya iyagaa lagu soo ceshay oo masaalixda caamka ayuu rasuulku bixinayey saasay khulafaa raashidiinna rasuulka uga dambeeyeen saxaabadii oo abubakar iyo cumar iyo fardaha iyo hubka iyo waxaas ku iibin jiray marka waxa weeyaan in masaalixdii uu marba dee ninkan imaamka ah ee dowladda madaxda ka ah yaa eegaya meesha markaa munaasib ku ah ee lagu bixinayo marka hadda wuxuu yihi sadu suquurku dee waxa weeyaan meelihii uun dee dagaalka maaragtay jiidi jiidihii hore dagaalka cadowga lagaga jiray fangore cadowgu soo jibaaxayay in lagu buuxiyo dhufaysadii laga dhisayey iyo maxaan ku dhaha ciidamadii la geynayay iyo hubkoodi iyo saanadoodii waxaa weeye markaa masaalixda lagu bixinay wa sahmun saamina lidawi lqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ah qaraabada rasuulka ayaa la siinaya min bani haashimin reer bani haashim baa la siinaya bani mualib reer bani mualib lidakari ka laboodigaa waxaa lagu siinayaa milu xadi lunhayayn laba dhadig nasiibkay leeyihiin ayaa loogu qaybinaya loo siinaya marka waxa weeyaan wixii la odhan jiray qaraabada ila lilaahi walirasuuli walidilqurbaa baa nasku ah markaa kuwa qaraabada u saaxiibka ah qaraabadii rasuulka ayaa halkan la siiyaa waana sidaa u sheegay oo matniga oo shaaficiyadu ay qabto oo sida raajixa ah marka waa banu haashim iyo banu mualib labadaa qolo ayay noqonayaan dadka markaa qaraabada ah ee la siinayo waxaa la yidhaahdo khumuska haniimada saas baa raajixa waana imaam shaafici iyo axmed iyo abu thawr rag baan isay qabaan adiladana waxaa ka mid a xadiidkii bukhaari ku sugnaa xadiidkii jubayr muطcim uu uhi mashaytu ana wa cuثmaan bna cafaan ilaa rasuuli اllaahi salى اllahu alيه wasalam aniyo cuثmaan bna cafaan ayaa waxaanu qabanay rasuulka faqulnaa yaa rasuula allah acطayta bani اlmuطalib wa taragtana reer banulmuطalib baad siisay oo haniimadii aad siisay annagana waa naga tagtay wanaxnu wahum minka waaxidatun ama sawaaun annaga iyo qolyahaana waa kuu siman nahay markaasaa rasuulku wuxu uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi innamaa banu lmuطalib wa banuu haashim shayun waaxid reer banulmuطalib iyo reer bani haashim waa shay keliya oo macnaha cabdimunaaf waa reer cabdimunaaf baa la isku wada yihahdaa afar tabe e cabdimunaaf afar bu wiil buu dhalo haashim iyo iyo muطalib iyo cabdishams iyo nawfal marka jubayr bn isagu nawfali buu ahaa nawfali buu ahaa ninka la yidhaha cuثmaan bn cafaan reer bani cabdishamsi buu ahaa dee afartooduna dee afartuna afartanood ay ku abtirsanayaanna waa afarnina walaalaabay ahaayeen oo haashim iyo muطalib cabdishamsina ashiqa ayay ahaayeen nawfalna bahgooni buu ahaa oo rasuulku dee maxamed bn cabdillaahi bn cabdilmuطalib bn haashim bn cabdimanaaf marka cabdimanaafkaas oo awgiis saddexaad ah ayaa markaa afartaa oday ay ka farcameen marka wuxuu leeyahay jubayr baa wuxuu leeyahy rasuulka ilaahay oo annaga iyo qolyahan reer banilmuطalib marka cusmaanna waa la socdaa reer banilmuطalib waa kuu simannahay oo dee aniguna nawfali baanahay cusmaanna waxa weeyaan bani cabdishamsi maxaan ku qabnay raakeena wax lagu siiy marka wejkoodu markay culimmadu ka hadlayan waxay leeyihiin markii gaal oo dham isugu tagtay reer bani haashim oo meel laga soo wada jeestay qolyahan qudhoodu ay qaraabada ahaayeen maxaan ku dhahdaa banu cabdishams iyo nawfal labaduba gaaladii bay raaceen oo cadaawaddii meel uga soo wada jeesteen baynamaa banmualib iyo haashim ay meesha ku wada jireen oo waa kii xitaa laamiyadiisa tirnay maaragtay abu aalib jaza allaahu cana cabda shamsin wa nawfala cuquubata sharin caajilin hayra aajilin markaa nimanka habaarayo oo leeyahay labadaa reer yani waana waana waa iscun bay noo galeen waa nagaga baxin marka waxaa laleeyahay mar hadday caynkaas ahayd nusradii iyo welihii maaragtay ayay gabeen nusradii ay lahaayeen bay jaahiliyadiina ku gabeen sidii baa marka arrintaas ku socoto inay halkaas qadoodigu halkaas ka yimi marka halkaasaa rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh uu ka dhigay markaa reer bani haashim reer banilmualib inay markaa halkaa wada noqdeen inay yeeshaan maaragtay nasiibka ay yeeshaan waayo wuxuu yidhi walidilqurbaa lidakari mila xaduluntayn buu yidhi oo taasa iyada qudheed hadal ku jiraa oo marka loo qaybinayo dadkan qaraabada rasuulka ah khumuskaa loo qaybinayo rag iyo dumar see wax loogu qaybinaya waa laisku khilaafsan yahay qolyahan shaaficiyad iyo xanaabiladu waxay leeyihiin waa sidii dhaxalkaa loo egayaado waa lidakari milu xadi lunhayayn baa loogu qaybinaya oo ninkii laba dumara nasiibka ilahaaya muqaadanayaa waayo arrintani waa arrin lagu mutay qaraabatul ab aabbanimo xaggii iyo qaraabo xag aabbaa lagu mutay bay leeyihi qowl kaleoo musani oo aimatu shaaficiyada ka mida iyo abu thawr iyo ibnulmundir qolyahaas waxay leeyihiin maya labkooda iyo dhadigoodu waa isku mid waana sida uu shanqiidi markuu taxliilinayay kitaabkiisan adwal bayaanka masalada uu baxiga ka qoray wuxuu leeyahay saasaa raajixa in la isku mid laga dhigo sababtoo ah tafdiilkaa la kala fadilay oo la leeyahay waa in maxaan ku dhahdaa ninku markaa labku dhadiga ka waxbataa wax daliila loomahayo masaladan cid rasuulka ka soo guurisay nas arrintaas tusinayaana ma jiro midda kale waxa weeyaan wiilka xagga qiyaasna ma geli karto miiraaska oo wiilku nasiibkiisu qaadanaya isagoo aabbihii joogo waa awowgii joogo waxa weeye dee qiyaaskii ma iman karo oo mar haddii halkan oo kale dhaxalka dee waa la israafici jiray oo xijaab waxa la jirtay xajbi waxa la yidhahdo taasina markaa meeshii ma jirto saas darteed waa in la yidhaahdo waa siman yihiin oo loo qaybiyo caynkaasaa xoog badan buu leeyahay waayahay wa sahmun saham lilyataama agoomii buu usugnaaday الفقراء يعني فقراء وسام سامنا المساكين مساكين تايو سقناضي وسام سامنا لابن السبيل نك شركو انا جد سافر كابو سقناضي فصل تعقد الذمة لليهود والنصارى والمجوس تعقد وكان الجزية مقاضية عقد الجزية وشرعين وحقات كسر هذا الله انت امارك تعقد ولا حراء ولا كنت الذمة أهدي بلنكي لليهود يهودي أيا لو حراء والنصارى نصارى كريستانكا والمجوس كوي دبعاوك ولمن أحد دخل قري في دين اليهود والنصارى يهود الدين تدقف كستوى قري نصارى قبل النسخ والتبديل انتان للنسخين ولا بدلين سوى قري والسامرة nimankii saamire la odhan jiray baa heshiiska lala galaa oo yahuudda ka mid ahaa iyo wasaabi'ati qoladii saabi'ada ahayd oo ku dhowda yahuudda lagu tariyay in waafaquum hadday waafaqaan fii asli diinihim yacni diintooda asalkeeda ay waafaqaan oo macnaha dee ay waafaqaan oo xagga maaragtay yahuudnimada iyo waxay haystaan ay usuul ahaan iska waafaqsan yihiin halkan wuxuu ka hadlayaa wixii la odhan jiray caqduljizya oo dimmadu dimmadu waa cahdiga siisaba لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة مركا الذمة بمعنى العهد بألوتشي ده وعهده ويشيس كان لقل ايو محنقل هذا ضد قالاء وقال نبو يبقى الله صغيا يضا شروط ضيان يجزين ايني بحيان أحكامتين ايوه قان سمان دولتنا مارتين نظام كيلا يضاي دولة ويالان ايوه قان سمان لبدا شرطي ayaa lagula gelayaa marka waxa weeye saasay ku baaqi ahaanayaan marka caqdigaas heshiiska caqduljizya la yidhaahdo saa lagula heshiinayo heshiis baa lagu galaa oo marka hore dee gaaladii lala dagaalamo lala jihaado ilaa marka ama islaamnimo ay qaataan ama ay heshiiska noocan oo kale ah ay soo galaan hawshu ay soconaysa marka waxa weeyaan wuxuu halkan leeyahay oo ku khaas yeelay wixii yahuud iyo nasaare iyo majuus oo iyana raaciyay ahlu kitaabka oo shubhatu kitaab waxba ilayhi bay yidhaahdeen iyo wixii diinta yahuudda soo galay intaan naski iyo tabdiil ku dhicin shaari wuxuu kaloo qabanayaa soo gelitaanka yani maaragtay usuusha diinta qabla naski hataa haba ka dheeraadeen kii maaragtay yaabaana ka dheeraan wixii la bedelay oo wixii la bedelay maaragtay yaabaana ka fogaane waxa weeye caqdigii macanku ay laga mancin maayo oo iyadoo la qaalib yeelaya xaqni dam xaqni dam haddii laga shakiyo la garan waayo ma markii intaan la nasakhin oo marka waxaa loo jeeda de markaas yahuudii intaan nabiyullahi ciise soo bixin waxay haysteen ama maxaan ku dhahay nabiyullahi moxamed intaan la soo saarin waxay haysteen kuwa leeya nasaaraduna waxa weeye haddii laga shakiyana iyadoo qudheedu mar hadduu diintaa haysto oo uu diintaa waa aaminsan yahay waa la raacinaya laakiin khulaasada masalada waa tagnu shareexa lillado waxabaa de diintaas shardi maaha gaal oo dhanba gaal oo dhanba ama yahuudi ha ahaado ama nasraani ha ahado ama majuus ama kayrkii ha ahaadee waxa weeyaan hadduu ogolaado oo heshiiska uu qaato waa lala gelaya heshiiska dhiiggiisana waa la badbaadinaya dowladda islaamkana wuu soo hosgelayaa oo mar haddii qalabadii dowladdu ay yeelato islaamka ahi isaguna uu bixinaya jizyadii awee faraha laga qaadayaa saasaana qowlka raajixa ah oo inagi soo marshayso waliman tamasaka bidiin ibraahiim weliman axad baa markaa laga qaadayaa maaragtay heshiiskii maaragtay lala yeelanayaa tamasaka qabsaday bidiini ibraahim nabiyullahi ibraahim diintiisa kii qabsaday oo mase kayrihi nabiyullahi ibraahim kayrkoo min alambiyaai alayhim asalaatu calayhim asalaatu wassalaam yani wixii haysta waa laga qaadaya walaa yucqadu yani loo xidhi maayo oo loo gunti maayo liwahaniyin mid wahaniya oo sanab caabudaya iyo waman axad laa kitaaba low kitaab aan lahayn walaa shubhata kitaabin kitaabu shubhadi wax kitaab usoo egna oo diin loo maleeyana aan haysanin isagana heshiis lala geli maayo caqdu jizye oo dee saasa madhabku ku socdaa waataynu soo marray shalaytaba oo marka ay leeyihiin wixii uun diin markaa isba sheeganaya oo asalku yahuudiya nasaara yihiin iyo wixii la haleeshiiyo yuunbaa caqduljizye lala geli karaa cid kalase waxa weeye la taaban maayo lala geli maayo lakiin saas saxiixa waa sa aanu tilmaanay waqaatiluuhum xataa laa takuuna fitna wayakuuna addiinu kulluhu lilah mar haddii fitanti ay joogsatay oo qof diintii laga fitnaya aanu jirin islaamkuna qalabadii u yeesho diintii markaa dawladdii islaamku markay awooddii yeelato oo waxa weeyaan gacanta lagu dhigo islaamkii oo caalamka qabsado waxba markaa loo baano in dadkii markaa la laayo ama lagu qaso dhan islaam soo geli waa lagu dilayaa arrintaasi ma jirto hadigii rasuulkana maaha rasuulkuna qof kasta ma dilno ma odhan daan diin soo gelin goortan kaa jaraya mar haddii qalabadu dhacdo saydaradu ay dhacdo oo maaragtay awoodda islaamku muuqato heshiis baa la gelaya waxay noqonaya wixii raciyo iyo wuxuuna la heshiiye oo markaa dee islaamkii dacwaddii khayrkana waa ku socdaa gaalnimadiisa ha jooga heshiiskaasu markaa uu gelayaa saasaana sida raajixa ah ee adilada ku qotanta waayan walaa yasixu ilaa bishardayn walaa yasixu ansixi maayo caqdigii jizyadu ilaa bishardayn laba shardi mooye si kale ku ansixi maayo iltizaami axkaami lislaam islaamka axkaamtiisa loo hoggaansamo iyo wabadli jizyati jizyada oo la bixiyo labadaas ayaa markaa uu ku ansaxayaa oo imaamka ayaa hawshan oo kala galayo hawl markaa nin waliba iska geli karo oo fawaariqda udhaxaysa caqdu amaan mustaamanka iyo caqduljizya meelahan oo kalea ka mid ah waxa weeye hawlahaasa lala gelaya inuu islaamka u hoggaansamayo oo suwarta caqdiga heshiis baa qoraal la saxeixanaya aqrartukum bidaari اlislaami cala an tabdulu jizyata watanqaaduu lixukm اlislaami waxa weeye waxaan idiin oggolaaday oo idiin qiray inaad daarta islaamka joogtaan oo meesha islaamka mar hadduu qabtay isagaa ka taliya waxa weeyaan jizyadiina aad bixisaan waxa weeye axkaamta islaamkana u hoggaansataan oo taa macnaheedu ma aha marka la axkaamta islaamka u hoggaansantaan gaalkii masalada tukaa la odhanayaa masoon baa la odhanayaa maxaa loo jeedaa yaa fahmay saas macnaha waxaa laga wadaa xuquuqdii wixii nidaam meesha nidaam baa yaalla yani caalamka o dhan waa aynkaa cid walba meel xukuntaa nidaamkeedi iyo qaanuunkeedi yoon ba lagu hor socdaa hadda gaalo ka nidaamkeedu ba nin kasta ku hor jeedaa muslim wax kala hawa waxay dejiseen baa lagu hor socdaa waad fahantay soo ma marka waxaa leeyahay waxay waxyeela kiyarsiyaan cid shareecadu baa lagu xukumaya maalkay lumiyaan shareecada la hor keenaya hadduu cid dilo shareecadu baa la hor keenaya lagu xukumaya hadduu zinaysto zinada sharcun baa lagu qaadaya waka axkaamta caamka ee nidaamka caamka ee dawladdu leedahay islaamku dhigtay ilahay soo dejiyey kaas bay ka hoos jiraan lakin waxay aaminsan yihiin iyo cibaadaadkay samaysanayaan iyo wixii gaarkooda hoos hoostooda ay taa iyada markaa yani la fargeynmaya lakin waxaa la rabaa masarka caamka ah inaan wuxuuda muujin sharaa banaanka soo muujin isla markaa aanay nidaamka caamka waxaa ka mid a masalan naagti inaanay gaalada ahayd taa wanaan shaarica ku mari karin oo markaa wixii aadaaba islaamku shareecada u dejiyey iyadqudhadi wa laga doonayaa oo bannaanka inay taa gaalad baana saan doonan yeelaya lama ogola marka waxa weeyaan hadday tuugay wax la yimaadaan shareecadun baa lagu fulinayaa macnuu saasaa loo jeedaa sharcigii inay markaa u hoggaansamaan nidaamka caamka sharciga iyo jidad inay bixiyaan billahi tawfiiq wa akaruhaa maa taraadaw calayh waxaynu ku soo guda jiray axkaamtii ku saabsanayd caqdiga dimada oo gaaladii heshiiskii dimada ahayd lala gelayey oo jizyada iyo axkaamta caamka islaamka inay iltizaamaan ahayd waynu soo marray qur-aankana alla subxaanahu wa tacaala uu ku amray qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllahi walaa biاlyawmi alaakhir walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuuluh walaa yadiinuuna diina alxaqi min aladiina uutuu lkitaaba xataa yucطuu ljizyata can yadi hum saakiruun waxaanu soo marray oo raajix ahaa in gaalo oo dhan jizyadu laga qaadayo heshiiska soo taqriirinay arrintaas iyo culimmadu say ka yidhaahdeen waana xitaa qowlka sancaani subula salaamkiisa uu ku taqriiriyey halkanna wuxuu ka hadlaya markaa daba jizyadu maxay noqonaysaa qadarkeedu waa intee jizyada laga hadlaya wuxuu ihi wa aqaluhaa jizyada ka ugu yari diinaarun diinaar weeyaan min kulli shaksin shaki kasta laga qaadayo hal diinaar oo dahab ah baa qof kasta laga qaadaya wa akharuhaa inta ugu badanina maa taraadaw calayhi waxay isaga raali noqdaan oo markaa dee lagu heshiiyo ayay noqonaysaa oo imaamkii uu markaa dee kula heshiiyo nimankii markaa uu ka qaadayey masaladu markaa qudheeda jizyada maxaa u yar maxaase u badan hadal baa ku jira oo shaaficiyadu waxay leeyihiin diinaarkaasaa ugu yar mutawasitkuna waa laba diinaar qofka qanigaana waa afar diinaar saddexaas u qaybiyeen in loogu qaybiyo oo dinaarka ugu yar waa ninka faqiirka ah ninkii gaalkahay masalan dhexaadka hantidiisu haydna laba dinaar baa laga qaadaya qofka faqiirkaana hanigaana afar baa laga qaadaya maalikiyaduna waxay yihiin afar dinaar baa ugu badan oo waa calaa ahli dahab marka dahabka haysta arbacuuna dirhamna waxaa laga qaadaya wixii lacag ah waana la ziyaadin karaa adugu shaaficiyadu marka waxay deliishanayan xadiidkii mucaad bnu jabal ou leeyahay rasuulka ayaa ii diray alyaman فأمرني أن آخذ من كل حالم دينارا أو عدله أم عدله معافريا أخرجه الثلاثة وحديث بلغ المرام كان حافظ حجر كياني وأنا حديث صحيحة وابن حباني حاكمي وعلى شرط الشيخين بحاكم الشيخ وافقه ذهبنا وكوافق مركو الدري إن كستوقان قاله وقال لقى قال دينار هل دينار لقى قال والذهبه ama wax u dhigmo oo dharka yeman lagu samayn jiray meesha mucaafir la yidhaahdo lagu samayn jiray oo macnaha dee wixii u dhigmaya in laga qaado qowl kale ayaa jiro odhanaya jiziyada qadarkeedu tawqiifi ma aha oo wax maaragtay go-an oo mucayana ma aha xagga qilada iyo xagga badnaanshaha toona arrintaa waxaa loo tala saarnaya oo loo daynayaa ninka imaamka ee ummadda madaxda ka ah isagaa maslaxadda eegaya wixii munaasib ku ah xadiidkuna waxaa lagu xambaaraya un takhyiir iyo nadarka maslaxadda uu rasuulku eegay unbay markaa ahayd waayo cumar oo isna dee saxaabadii ka mid ahaa raggii wakhtigii xilligii madaxda ahaa afar diinaar buu dadkii ahlu dahabka ahay reer shaam ka qaaday afartan maxaan ku dhahdaa dirhamna xaggii fidada ayuu ka qaaday maalik baa muwaطiisa ku wariyey waana sanadkiisu waa saxiix oo marka ibnuqayim wuxuu leeyahy markuu arrintaa ka hadlayey saxaabaduna dee wax khilaafay may sugnayn wuxuu yihi markaa farasuulu اllahi calima ضacfa ahli yaman wa cumar radia allahu canhu calima hina ahli shaam buu zaad almacaad ku keenay wa quwatihim rasuulku wuxuu arkay nimankan reer yamanku inay niman fuqaraa yihiin ee gaalada meesha joogtay markaasuu diinaar uga dhigay cumarna reer shaam oo nimankan meesha jooga say hodanka u yihiin buu arkay markaasuu afar ka dhigay saa darteed baa waxay leeyiin saxaabada wax ictiraaday ma jiro masaladu marka waxa weeyaan bay leeyihiin sida raajixa ahi rag badan oo aimada ka mid a oo muxaqiqiinihii arrintaasi waxa weeyaan waxay u noqonaysaa nadarka imaamka ayay u noqonaysaa sida ibnu cuthaymiin kitaabkiisa markuu buluuqa sharxinayo fatxu diljaha walikraam bisharxi buluuqa almiraam mujalladka sanaad safxadda shan boqol labiyo toban buu kaga hadlay saalix ibnu fawsaan kitaabkiisa qudhiisu buluq almaraamka ku sharxiyey tasiiru limaam bifiqhi axaadiid alaxkaam qudhiisu masalada uu kaga hadlay oo saasaa raajixa buu leeyahay ibnu taymiya fataawadiisu kaga hadlay mujalladka sagaaliyo tobnaad safxadda laba boqol saddex iyo konton ilaa laba boqol afar iyo konton wasaxiixu annaha laysat muqadara